kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajoogka soomaalida ee somaali diaspora news com dhegeystayaal sida aad la wada socotaanba tiro xildhibaana oo ku dhow boqol iyo toddobaatan xildhibaan ayaa waxa ay mooshin horgeeyeen baarlamaanka federaalka soomaaliya mooshinkaasoo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya mudane cabdi shirdoon saacid haddaba si aanu xaaladaha iyo qaar kale oo fara badan aan wax uga ogaano ayaanu khadka telefoonka waxaanu kula xiriirnay xildhibaan saciid maxamed cali oo saxaafadda u qaabilsan dalladda ay ku bahoobeen tiro xildhibaanaha oo magaceeda la yidhaahdo dalladda hiil dastuur iyo dimuqraadiyadda xildhibaan saciid maxamed cali khadka telefoonka ayuu iminka saani ugu jiraa xildhibaanna marka ugu horeysa kusoo dhawow somaali diaspora news iyo qurbajoog dot com ugu horeyna bal waxaad inooga warantaa baahida isu keentay tiradiinan xildhibaan ee adalada ku magacaawdeen bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay wariye maxaan ku dhahay dhammaan meeshaan waxaan ka salaamayaa haddii ilaahay raala ka dhaqlo ummadda soomaaliyeed oo diaspora ah ee markaa sida tooska ay dhegeysanayso iyo maxaan ku dhahday ummadda gudaha jirtada oo kala xiriirayso barnaamijkan meediyahan hadda aan horfarino annagu waxaa isu keen keenay maxaan ku dhahay aragti siyaasadeed ah maxaan ku dhahay mid aa loogu danaynayo bulshada soomaaliyeed aragtideena aan ka tarjumayno in aan maxaan ku rahdahay waxaana ku habbooneen maxaan ku rahday sharciga dastuurka xeer hoosaadka aan uhaysan waa gartay imise xildhibaan ayaad ka kooban tihiin haddaad tihiin dalada hiil dastuur iyo dimuqraadiyadda gruubkii ugu horreeyey bilaab waxaan ahaynay lixdan qofood marka lixdan xildhibaan waa isla taqaanaa baarlamaan markuu meel joogo brogram iyo howlihiisna waxa weeye isdhex socod iyo isdhexyaac annagu lixdan ku bilownay hadda badan ayaa haddana mar noo yimid oo aan aragtida soo aragnay dad badanna maxaan ku dhahday inay wax ku saxaan mooshinkaas ay ayagana ay howsha ku wadaan marka intan la isku nimid waxaan nafsiyan iyo ruuxiyan isla arkaynay in dastuurka arrintiisa aan aad ugu fiirino iyo xeer hoosaadyada aan haysan waa si wanaagsan intaynan u gelin arrimaha dastuurka iyo sida khilaafkan loogu xalin karo bal marka ugu horeysa fikirkiina bal naga sii haddaad tihiin dalada hiil dastuur iyo dimuqraadiyadda sida aad u aragtaan asliyanba khilaafkan soo dhexgalay labada mas-uul ee dowladda ugu sarreeya runtii maxaan ku dhahday hal sano ayaan maxaan ku dhaha anaga soo wada shaqaynay baarlamaan guddoonkiisa prime minister iyo xukuumaddiisa madaxweyne iyo xukuumadda oo prime minister ka hortaagan intaba waxaan ahaynay waxaan ku soconaysay howl fiican oo maxaan ku dhahday cad xilligii ama dib heshiisiinta la geli lahaa iyo xilligii oo loo horseedi lahaa maxaan ku dhahay amniga inaan sugno aana nasiib daro waxaa soo baxay in jiro xildhibaana ah ama barnaamij ay wataan inay soo dhexdhigaan maxaan ku dhahday madaxda sare ee dowladda ee hore aan maxaan ku dhahday brobleem dhexdooda u oolin ee wada shaqayn jirin midna kala sheegin jirin waa gartay markaama waxaad leedahay sida khilaafkan saxaafaddu inta badan uga hadasho ma aha mid ku salaysan isqabad ama wada shaqayn xumo dhex martay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee waxa weeye waxaa ka shaqeeyey baad leedahay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya
runtii markaan aada u focuska u saaro ilaa iyo jiro afar jeer oo madaxweynaha la arkay wax dhibaato ah kama sheeganin prime ministerka prime ministerkana markaad aragtee wax dhibaato uma ka sheeganayo xag siyaasadeed iyo wada shaqayn la-aan madaxweynaha international community oo dhahaya maxaan ku dhahday labadan shaqadoodii iyo waxooda u bognada ma aan arag laakiin siyaasadda dad markaa ay soo imaadaan miidaan siyaasadeed marba maxaan ku dhahday waa dhici kartaa inay maxaan ku dhahay isqabtaan ama ama ay isla hadlaan laakiin sidaa hadda aanay aniga igu muuqato ma jirin wax khilaaf weyn oo dhexdooda ah ma jirin maxaan ku dhahday iskahorimaasho cadcad oo ama la dhihi karo maxaan ku dhahday political crisis ama economical crisis ama la dhihi karo maxaan ku dhahday amar qaadasho la-aan iyo wada socod la-aan waa gartay waxaa jirta in ra-iisul wasaaruhu qoraal uu ku qirayo in khilaaf isaga iyo madaxweynaha uu jiro saxaafaddu waxay ku sifaysay khilaafkaasi inuu salka ku hayo in ra-iisul wasaare saacid uu doonayay inuu isku shaandhayn ku sameeyo golaha wasiirada cidda golaha cusub ka mid noqon doontana uu khilaafkani yahay aasaaska ismarwaagan iminka taagan ee keenayba in in anagu anagu taas ma haynin laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saddex saddex mar ayay waxay maxaan ku rahday iskaga yimaadeen ama ay labadoodaba ay hal meel kaga wada jeedeen inuu dhaco isbedel ayay doonayeen prime ministerka isbedelka waa soo bandhigay madaxweynahana waa sheegay laakiin wax nambaro oo laisku qabsaday iyo magacyado magacyo oo maxaan ku rahday wasiira ah kolleytaba anagu baarlamaan aan ahayn mana fiirinin waxaana lahayn anagu xildhibaanadeenan riil dastuur iyo dimuqraadiyad meesha ay maxaan ku rahda lsku lagu kala bixi karo ama haddii laisqabto inuu noqdo maxaan ku raha golaha dhexdiisa golaha dhexdiisa ay maxaan ku raha aragtidooda ay ka dhiibtaan xildhibaanada kadibna maxaan ku rahda haddii prime ministerka iyo xukuumadiisa la horkeeno dowladda oona loo arki waayo markaas inay kalsoonida sii wado ina kalsoonida laga qaado ama haddii maxaan ku dhahday kalsoonidii inay sii wado oy hayso loo ogolaadana ay hoosha sii wado ka bacdina ay dhistaan maxaan ku dhahday xukuumad oo loo dhan yahay oo isbedelka ku waxsalaysan waa si wanaagsan markaa xildhibaanadan aada sheegtay in iyagu ay khilaafkan abaabuleen islamarkaana ay ka shaqaynayaan maxay tahay ujeedadoodu maxay doonayaan isbedel baa la doonaya ama xildhibaanada involved ku ah arrintaas ama prime ministerka ama madaxweynaha in wadanka isbedel loo sameeyo waayo marka hore madaxweynaha ku dhawaaqay xubnihiisii inuu isbedel ka keenayo sida xukuumadii hore u dhexmi jireen waana ogtahay inuu toban wasiiro uu keenay tobankii wasiiro inay shaqeyn waayeen oo marmarka waxyaala qicib ay ku shaqeyn waayeen oo laisku qabsaday ayadana maxaan ku dhahday lugay ku leedahay oo in la badiyo oo la gaarsiiyo ilaa lix saddex iyo labaatan ama shan iyo labaatan in la gaarsiiyo ayay maxaan ku dhahday diirada isla saareen marka in waa dhici kartaa in maxaan ku rahday kaasix wasiiradaas meesha laga dhigo iyo wasiirka taaha loo sameeyo inay ku wada hadlaan waa si wanaagsan problemka
waa si wanaagsan xildhibaan saciid maxamed cali sidii aada iminka carabka ku dhufatay maxaa diidaya in ra-iisul wasaaraha lagu simo inuu golaha soo magacaabo deetana baarlamaanka la hor keeno haddii baarlamaanka federaalku uu ku qanci waayo aanu kalsooni siin maxaa intaa ka hor iminka keenay in mooshin xukuumadda gebigeedaba ka dhan ah baarlamaanka la hor keeno hadee afkaar oo isku tagtay baarlamaan marba waxaa waaye xildhibaanada afaatiir badan ayaa dhex taala afaatiirta meesha ku jirtana mar kastaba waa isku tegayaan waxbay soo saarayaan rag baa isbedel raadinayo rag baa maxaan ku rahday la olag ah ama laudadlow rabidda iyo maxaan ku rahday iyo himilooyinka madaxda sare waa si wanaagsan iminka xildhibaanadiinan ku bahoobay dallada hiil dastuur iyo dimuqraadiyadda baarlamaanka ayaad ka tirsan tihiin mooshinkan waad la socotaan markaad eegto halkee buu saldhiganayaa baad u malaynaysaa halkaa waa baarlamaan meeshu baarlamaankuna idinkaba meesha aad joogtaan ama baarlamaanka ingiriiska ama baarlamaanka norwejka inkastoo ay u kala rakaysan yihiin group oo ah maxaan ku rahda xisbiyo iyo ma isku raacayaan dowladda majority iyo minority sida doorashada ay ugu soo baxeen haddana se maxaan ku idhahday wax alaala waxa la keeno waa laga doonaa waxaa lasoo saaraa miiska waa la habeeyaa wixii kasoo baxa markaas ayaa lagu wada dhaqmaa xagga iyo xaggaba annaga waxaan leenahay aan wiilino maxaan ku idhahday dastuurka iyo xeer hoosaadka ayaguna waxay leeyihiin anagu waxaan rabnaa in aan maxaan ku idhahday mooshin meesha aan ka keenno hooshaasi aan dhex galno dastuurkaa qaba markaa sia loo doodayo waxaa lagu kala baxayaa marka ugu dambeysa cod codkuna waxaa loo baahan yahay in la helo boqol soddon iyo sagaal kol haddii kuwa mooshinka keeneen boqol iyo soddon iyo sagaal helayaan maxaan ku idhahday waa laga guuleysanaya xukuumadda kalsoonida waa lagala noqonaya hadday keeni waayaan oo annagana aan maxaan kula harbuuxino oo ka reebno codkii aan isla helno oo aan helno kulligeena inaan maxaan kula helaaye ayaga noo qaadi waayaan boqol iyo soddon iyo sagaalka kabacdina waxay noqonaysaa in prime ministrkiiyo xukuumadiisii ay shaqeeyaan lix bilood hadday doonaana maxaan ku lahay ayaga hoosii wadaan hadday doonaana diib shafar ay u sameeyaan oo maxaan xukuumad taya leh qiimo leh shaqeynayso ummadda u shaqeynayso inay abuuraan marka daladiinani waxaad qabtaan in xukuumadda loo ogolaado oo fursad loo siiyo in howlmaalmeedkeeda ay sii wadato oo waxaad ku qanacsantihiin hawsha sida ay u waday sanadka imika ayna dhaaf horta soomaali oo dhan way jecel yihiin soomaalida aada waxay u jecel yihiin oo ay raadiyaan isbedelka isbedelkana xilliga hadda la joogo annaga ama aniga oo maxaan ku raadiy dimuqraadiya dastuur hadlayo waxaan aada ugu faraxsanahay in aan halka dhigano ileen annagu waxaan rabnaa in aan gaarsiino ummadda soomaaliyeed dadka ay ku jirtana ka saarno kumeel gaar waa kasoo baxnay waa dowlad maxaan ku laha mustaqiima baarlamaan ilay hadda usoo xulay xilkii ugu dambeeyay inaan noqono oo one man one vote aan gaarsiino waddankan iyo ummadda soomaaliyeed taas ayaan aada ugu rajooyna waa si wanaagsan laakiin khilaafkan waxay ku imaanaysaa in lawada in lawada shaqeeyo waa si wanaagsan waxaad se moodaa in bacdamaa iminka sidaad carabka ku dhufatay dowladdan ay ahayd tii ugu horeysay ee kumeel gaarnimo aan ku shaqayn oo markaasi dowlad rasmi ah oo beesha caalamku ay taraafsan tahay noqota waxaad se moodaa in weli aada ku guda jirtaan muranadii iyo doodihii soo noqnoqonayay ee burburiyey dowladihii kumeel gaarka ahaa ee idinka horeeyey ma la oran karaa in kumeelgaarkii laga baxo iyo in kale wax isbedela may keenin
maya anagu saas ula ma muuqato sababtoo ah kumeelgaar waxaan kasoo marnay waa aweenay kumeelgaarna waxa ugu weyn oo xagga jiray waxay ahaayeen international community iyo dowladaha dariska ah balse inaan ka baxnay waxaa kuwa cadeynayso in haddii mas-uul isqabtaan waxaa xalinaya inay mas-uulka isqateen ay ahaayeen soomaaliya waxaa xalinaya inay yihiin soomaaliya ummadda soomaaliyeedna ay leedahay baarlamaan wax u kala kala saari karo oo wax tusaaleyn karo labada dhanba marka taas ayaa ku tusaysa in kumeelgaarkii hore sidiisii aanu ku dha aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxa uu ahaa xildhibaan saciid maxamed cali oo saxaafadda u qaabilsan tiro xildhibaana oo ku bahoobay dalada hiil dastuur iyo dimuqraadiyadda oo kio magaalada muqdisho jooga khadka telefoonka iigu warramaya waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh intaanu hawada dib ugu kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo